Hello. Wakaa waa Macmuud Macamed Macmuud.
maxamuud kusoo dhawow ii sahal maxaan kaa caawiyaa walaal
Walaal waad mahadsantihiin maadaama aad noogu soo biiriseen shirkadan yar ee cusub. Waxaan doonaynaa annaguna inaan dheganaga ka caawino dadka aan u furfurro aan garanaynin. Marka waa inaan shirkadda aan ballaarino.
si fiican Lambar yar oo gaabanna waa inaad nooga dhigtaan maadaama ay hadda kadib cuni doonto. Lacagta codsi.
lambar gaaban walaal maxaa ka wadaa
Waxaan ka wadaa Ah.
ku iibsa soo ma jirto.
haa ku iibso Yacni waa dhawow waa kala lacag laydin bay cuni doonto.
sameen- waa laydiin sameen walaal Ah, xagee Dhagax buur.
jirtaan
Waxaan si toos- si toosaan u garanaya.
yaa Ya walaal xafiis waad garanaysaa meesha ku yaalla soo maaha xafiiskeeda weli maan arag waalke
walaal suuqa dhexdeeda ku yaalla dhagax buure
dabaqa agtiisa waa meelahan laamida
laamida ah reer madkaasi meelaha haa waa ku mahadsantihiin ee waa laydin sameen walaal wax walba oo dhan aad iyo aad baan Haye.
u mahadsantihiin walaal macaan maanta keliya waxaan u furay lahaa iyo dhowr ruux kuwa kalena waan ka soo gargaraacay waad mahadsan tahay walaal kee walaal waa lambarkee
lambar kale oo hadda aad lahaydeen hal lambarkaaga aan dhowray siban shan iyo toban Okey.
toddobaatan konton iyo lix sagaashan afar ba
aa sii goorta aa afartan iyo kow u dambeeya kan afartan iyo kow sax sax eber sagaal toddobaatan iyo lix soddon iyo sideed soddon iyo sideed lix iyo lix iyo toban toban afartan iyo kow aa aa sax sax sax waa kii horen kaa soo wacaya aa hey ka kale lambar haddaa iga soo wacay un ku kalena aa kan hadda laba lambar ba iga soo wacday soo ma labadana kaa soo waxa kaaya kan
aad baad u mahadsantahay walaal maxamuudow waxaad walba Haye.
qabtaan waa laydin sameen insha allah haye waad mahadsanta walaal waad mahadsanta Iyo.
waan ayaa soo dhaweynaya anaguna aad iyo aad baan iisoo dhaweynayna haye